waatahay dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha cashe ibrahim aadan cashe cuud iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa tahay ibraahino mararka qaar af soomaaliga cusub ee soo kordhay af kalaba kuma aqaana hadda afka cusub ee soo kordha maahe markaad adiga is cajabiso oo adigoo lagu soo ammaanin aad is ammaanto af soomaaliga cusub waxaa lagu yidhaahdaa bacad ku xirtay haye haddaad adiga haddaad adiga iscajabin ood is ammaanayaa ammaan ka sugaysaa marka marka bacad isku xirtay yidhahdaan dhalinyarada marka laakiin afkii hore maxaa lagu dhihi jiray qofka sidaas oo kalea isaga uun aan dadkaba ka sugin in maaragtay wixii uu qabtay ama waxa uu samaynayo xumaantooda iyo wanaagooda inay dadka kala sheegaan aan ka sugina isaga isku tilmaamay inuu wax wanaagsan samaynayo maxaa af soomaaliga hore lagu dhihi jiray waa isu bogey
ha waad iska heshay waa tahay barnaamijka xiisaha le markaa tiri waxay kusoo dhacday xiisaha ibraahim isaga dhergiibu dul fadhiyaa dadku inuu xiise leeyahay ma u arkaan horta haye ilaa saa waad iisoo eegeysa aha marka waa annaga isku xirayna bacdeenna haye bacda bacda marka hadda adiga ma kugu xidha taabsa aniga amay barnaamijka xiisaha leh adaaba yidhi marka waa isla saaranahay doonta waa barnaamij xiise leh sidai annaga nala tahay dhegeystayaal fara badan ay mara ka yihiin mar haddii waraaqahooda aan u akrinayno heese dabacsan aan u saarayno oo ku dhowaad saacad waktigeenna ka mida aan la qaadanayno saaxiibada waa barnaamij aan isleenahay dhegeystayaasha wuu u qalmaa waa tahay warqadda ugu horreysa aan soo qabtay waxay ka timid hooye faadume axmed xirsi iyo hooye nasro cabdulaahi cali iyo aabe bashiir muuse cabdiraxmaan iyo dhammaan qoyska ilmo bashiir muuse baa la yidhi iyo maxamed axmed xasan aw cabdi iyo cabdiraxmaan axmed xasan aw cabdi warsan axmed xasan aw cabdi iyo jamaal xasan aw cabdi iyo cabdiraxmaan xasan aw cabdi iyo dhammaan reer aw cabdi shaafici maxamuud ismaaciil faa'iso dayib axmed iyo suleymaan axmed shire gey waa suleymaan axmed shire gayga buu ku magac dheeryahay baa la yidhi dhammaan dadkaasi waxay tahriid aroos kal iyo laaba u dirayaan arooska baa la yidhi mudane maxamuud axmed xasan aw cabdi iyo marwo seynab bashiir muuse oo sagaalkii bishan juun ee sanadkan laba kun shan iyo toban ku aqalgalay baa la yidhi magaalada boosaaso waxaan ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen in ay noqdaan kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin dhambaalkan casho waxa uu naga soo gaaray hooyo nuurto maxamed iyo waxa ay yidhaahdeen cumar cabdulaahi iyo maxamed bayuuq iyo maryan cabdi iyo maryan sheekh iyo aamine sheekh iyo dejiye sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo hindiye dhaqane iyo waxay yidhahdeen salaad gurdoon iyo maxamed axmed iyo muslimo maxamed dhammaan asxaabta waxa ay taaniid meher ay u dirayaan cabdi carab iyo waxay yidhaahdeen dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestanba ay u diraan cabdi carab iyo waxay yidhahdeen afadiisa faadimo maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay xerada ifatu ducaduna waa dhankiina meherkaasi waxaan leenahay ha idin horsado guur kheyr qaba oo aad kala kulantaan nolol raaxo iyo bashbash iyo barwaaqo leh aniguna amiin ayaan raacinaya ibrahin oo barnaamijkii xiisaha lahaa inuu xiise leeyahay waxa cadayno ah oo marag madoonto ah anidhadiyo ceeryaan hay oranka dhaanse dhalanteedku waa mida aniga dhaadhacaynin mar haddii dhalanteedna aan u hayno oo maalinba aan heesaha marba dhinaca ka abaarayno kuwii ay loobeen kuwa ay la hayaan kuwo fara badan heesa marka dad hore oo waxaad leedahay heesahan iyo waxaan mar hore ugu dambaysaa madaxa lasoo kacaya aad iyo aad dhalanteed codadka baxsan hibe maxamed iyo xasan jariir
nin dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhafarradooy niman dhabarku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhafarradooy wadhaawacagi waxana la dhuurte wadhaawacagi waxana la dhuurte markiyaan ku dhowraba dibbaay kordhay markiyaan ku dhowraba dibbaay kordhay ninkii dhiiranaan jiray waktigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhabanaday duniyo laxati wax ku dheefi waaye duniyo laxati wax ku dheefi waaye hadarkugu ma dhafine dhadhabay horyaale hadarkugu ma dhafine dhadhabay horyaale
waa hagaaga dhalanteed iyo codadkiiba maxamed iyo xasan diiriye faaraxinta sadaanka gudubno dhammaalka nacaasha wuxuu ku bilowday caashucuud iyo daanduray waan idin salaamaynaa waxaana aan kala habay yidhaahdeen cabdiraxmaan kuulow iyo cabdi aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow iyo yuusuf aadan kuulow iyo aadan cabdiraxmaan xasan iyo waxay yidhahdeen cali cabdiraxmaan xasan iyo madnuur baryare iyo waxay yidhahdeen aadan macalin isaaq iyo xaafow maxamed iyo mursal cali qoryow iyo xaaskiisa maryan isxaaq dhammaan waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga baydhabo bardaale iyo meelo kale oo dunida ah maxamed cabdiraxmaan garey iyo waxay yidhaahdeen afadiisa ruqyo isaaq nuur oo wiil ugu dhashay gobolka waqooyi bari ee kenya waxaana wiilkaas loo bixi yidhaahdeen cubayd waxaana ay leeyihiin ducada idinka lee waaye cubayd waxaan leenahay soo barbaar allah kaa dhiyo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna amiin ayaanu raacinaya warqadan aan soo qabanayo ibraahim waxay ka timid waxaa la yidhi adeera maxamed siciid bulxan xaaskiisa iyo caruurtiisa ilmo cismaan siciid bulxan iyo caruurtooda ilmo muuse siciid bulxan iyo caruurtooda ilmo ciise siciid bulxan iyo caruurtooda eedo ruun siciida bulxan iyo caruurteeda eedo aamino siciida bulxan iyo caruurteeda iyo eedo shamis siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedo khadiija siciida bulxan iyo caruurteeda iyo maxamed xasan maxamuud iyo xaaskiisa iyo ugu dambayntii baa la yidhi cabdi giire iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karno u dirayaa baa la yidhi amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo meherkoodu ka qabsoomay baa la yidhi magaalada hargeysa maanta baa la yidhi hadda ibraahim maanta mar haddii la dhahdo ma- waa maantadee maantada sabtideenu joognaa ma tii shala ay soo direenba ma tii ka horreysay marka maanta la yidhaahdo waa goorma maanta maalin kastay noqon kartaa marka haddii warqadiina aanay taariikh lahayn hadday taariikh leedahay waxaan leedahay maantadaas waan garan lahayn maalintay ahayd maogtahay marka fiican.
marka maanta baa la yidhi marka maantada maantadeedan ku daynaynaa maantadayda aan ku dayna iyagaa soog lamaanaha waxay kala yihiin baa la yidhi waa amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil meherkoodu waxau ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku raaya ubad khayr qabana eebbe ha idinkala siiyo aamiin waxay yidhahdeen waxaan sidoo kale hambali aan u diraynaa waa isla asxaabtan soo akhriyey xamdi yuusuf nuur iyo siciid jibriil xasan oo meherkoodu uu ka qabsoomay hargeysa bay yidhahdeen iyaguna isku waara bay leeyihiin ubad khayr qabana rabbe ha idinkala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray ayaan axmed diiriye xasan maxamuud cabdixamiid faarax cabdifataax faarax barre iyo mawa faarax barre iyo cabdinaasir faarax barre iyo reer xuseen xirsi waxayna taaneed u dirayaan nasre faarax barre iyo maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay virginia waxaana ay ugu duceynayaan arooska inuu ubad qayrqaba eebba kala siiyo ayna kala kulmaan nolol bashbash iyo barwaaqale aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa gorme kugu dambeysay codkii axmed shariif kilar iyo heestii yaab goor igu dambeysa ma aqaan sababtoo ah inaan maqle xataa ma hubo laakiin haddaad ku haysto waa laga yaabaa inaan garto raayadiis haddii magaca aan ku garan waayo luuqda baad igu fahansiisid aniga iyo dhegeystayaashaba ya ya ya aan waa yaabaye yaabaye axmed shariif kilar waa intaas uun baan maaragtay aad ka xasuusataa
allayaxaaso an yare nafkiisaan ku dhacee ayoonka yumbashaal yaqaan oo yaqaan hobiyaan la yabaaxaye allayaxaaso allayaxaaso an yare nafkiisaan ku dhacee ayoonka
waa hagaag yaab iyo codkii axmed shariif xasan kiilar haddaan intaas kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasho aan kaa hormaraya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo yuusuf cagabiyood iyo habaryar canab yuusuf cagabiyood iyo carruurteeda iyo waxay yidhaahdeen habaryar nadiifo yuusuf cagabiyood iyo carruurteeda iyo habaryar maryan yuusuf cagabiyood iyo carruurteeda iyo habaryar casri yuusuf cagabiyood iyo carruurteeda iyo habaryar muraayad yuusuf cagabiyood iyo carruurteeda iyo faadumo cali barre iyo carruurteeda xaliimo cali barre carruurteeda iyo yuruba cabdiwaaxid iyo carruurteeda iyo abti cali yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo abti cabdullahi yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen abti nuur yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo abti rafle yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen abti faarax yuusuf cagabiyood iyo xaaskiisa iyo aabe xuseen wacays iyo waxay yidhaahdeen farxaan xuseen wacays iyo siciid xuseen wacays iyo cawaale xuseen wacays iyo siciido xuseen wacays iyo dhammaanba reer wacays cusmaan iyo saacid siciid cumar iyo axmed siciid cumar iyo carruurtiisa iyo dhammaanba reer siciid cumar iyo faadumo siciid jaamac iyo carruurteeda dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan garawe boosaaso qumbax iyo waxay yidhaahdeen gaalkacyo etoobiya maraykanka yurub australia sacuudi arabiya kenya uganda iyo meelo kale oo caalamka ah waxayna tahniyad u dirayaan saacid xuseen wacays iyo xalaawi axmed warsame oo gabadh ugu dhalatay magaalada gaalkacyo gabadhaasna waxaa loo bixiyey xaliimo sacdiya waxayna leeyihiin soo barbaar noqotii dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeed ba anfacda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan u raacinaya warqadanna waxa ay ka timid asad nuur faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa xasan xoosh iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa shirwac cumar arkijiray iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo qaasim maxamuud barkhad iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdi xakiin xasan yuusuf quulle xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdulaahi wadaadiyare libaan xamaal iyo cabdisalaan idriis iyo sharmaarke siciid qalinleh maxamed obsiye cabdulaahi faarax iyo xasan maydhane baa la yidhi dhammaan dadkaas oo dhan baa la yidhi waxa ay joogaan waddanka faransiiska waxaanay hambalyo u dirayaan carab cabdulaahi cabdi iyo nimco xaashi daahir oo siddeedii bishan meherkoodu ka dhacay magaalada boorama ilaahay ha ka dhiga bay yidhaahdeen kuwii isku khayra ubad wanaagsan oo khayr lena u kala hela aamin dhinacii heesaha caasho xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa heesta kale ee dhegeystayaashan aan usoo qabanaynana waa waxaan soo qabanaya ibraahinow hees lagu magacaabo markaan dawga eegana haye calaamatu su-aal ah calaamad su-aal baa saaran markaan dawga eegana hee hakad baa halkaasi ku jira waxaan ka sugaynaa cabdulaahi cumar xarago iyo zaarenber
عشق ترى ميدو دخل عشي كل تكيسا إن والدنا والد لقد عسى بدت طلقوا أروسا أم عشق ترى ميدو دخل عشي صحت markaan dooga eegnaana markaan dooga eegnaana dumar qabido share dumar qabido share dad meerkuwa wacee markaan dooga eegnaana markaan dooga eegnaana dumar qabido share dumar qabido share dad meerkuwa wacee جعلتنا هالكوت قوم ميهان جعلتنا halkuu dego mayra kadorse sidan duuba kadorse sidan duuba Ooh, idi idi idi idi idi idi kadorse sidan duuba kadorse sidan duuba Ooh, idi idi idi idi idi idi waa inaad u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa u deristaa u deristaa waa inaad u deristaa ahaha ahaha
adoontocda iga haye sida boqonta luuro iga doontay hadalkee dhima aragti caashaqu hadduu dadabti kugu galay garab iyo nasiibka ah adandaba igahay sida boqonta luudiro iga doontay hadalkee dhima aragti caashaqu hadduu dadabti kugu galay galab iyo nasiibka ah markan daacadeegnahna markan daacadeegnahna dolaha libaaxiyo dolaha libaaxiyo dabca waalana rabo markan daacadeegnahna markan daacadeegnahna dolaha libaaxiyo dolaha libaaxiyo dabca waalana rabo jacaylkuna isan degenaniyaa jacaylkuna isan degenaniya debeed la keena sida dooda debeed la keena sida dooda Ii, tiri tiri tiri tiri tiri tiri ey, tiri ey.
markaan dawga eegana iyo cabdulaahi cumar xarago iyo saare mir intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray brofesor maxamed xareed cali iyo xaaskiisa aamina ladan axmed iyo caruurtooda waxa ay yidhaahdeen oo kale afaado maxamed xareed cali iyo bashiir maxamed xareed cali iyo xildhibaan salaad xareed iyo xaaskiisa ruqyo siciid muuse iyo caruurtooda oo kale ah cabdicasiis salaad xareed iyo faadumo salaad xareed iyo waxay yidhahdeen jawharo salaad xareed iyo xamdi salaad xareed iyo nasro salaad xareed iyo maxamuud salaad xareed iyo cabdirasaaq salaad xareed iyo zakariya salaad xareed iyo ayuub salaad xareed iyo aamina cali iyo shaygeeda maxamed cali aadan iyo caruurtooda ibraahim xareed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abshar xareed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ilmo xareed cali waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan heestan ay la dhegeystaan doctor maxamed salaad xareed iyo waxay yidhahdeen doctoresa faadumo maxamed oo arooskooda uu ka dhacay boosaaso waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana ee baheda kala siiyo aamiin aniguna aamin ayanu raacinayo warqadanna waxaa la yidhi marka hore waxaan salaamaynaa shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu ka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooye faadumo cumar maxamed iyo aabe xayir qaasim iyo xildhibaan nuur xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo hooye sareedo cali macalin faysal xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan xayir qaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa canab cabdulaahi ibraahim iyo caruurteeda iyo hooyo cabdiyo maxamed xaashi iyo khadar nuur xaaji dayib waa dayibo bare caagane iyo faadumo mursal geedi iyo caruurteeda abti maxamed gurxan iyo abti cumar gurxan bishaaro xayir qaasim iyo cabdulaahi xayir qaasim dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi jigjiga doolowbay iyo degmada boholgaras waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cabdiqani xayir qaasim iyo marwadiisa baa layidhi nimco gurxan maxamed oo arooskoodu ka dhacay degmada boholgaras gaar ahaan baa layidhi xaafadda la yidhaahdo tuulo bannaan ducada reerka cusubna waa xaggina baa layidhi waa tahay degmada boholgaras buu arooskani ka dhacay gaar ahaan baa layidhi xaafadda la yidhaahdo tuulo bannaan marka ducadiina dhinaceena loo soo tuuro ibraahino bal naga furo arooskaas allah ka dhigo kii eebe oo idin kala siiyo ubad qeyr qaba oo aad kala kulataan nolol raaxo badan waxaan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynaa muna waxaa heestaasi ku luqeynayaa cabdi shire jaamac joogle intaasi waxaan kaga gudbaynaa codkii cabdi shire jaamac jooql iyo heestii muna dhambaalada ayaan dib ugu noqonana dhegeystayaashana dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe yuusuf nuur amare iyo hooyo waxay yidhahdeen fayza muuse siciid iyo caruurtooda maxamed yuusuf nuur iyo cabdifataax yuusuf nuur iyo hibaaq yuusuf nuur iyo hodan yuusuf nuur iyo hinde yuusuf nuur iyo kawsar yuusuf nuur iyo dhammaan reer yuusuf nuur waxaanay jecel yihiin inay tahniyad hawada u mariyaan siciid jibriil xasan iyo xamda yuusuf nuur amare iyo waxay yidhaahdeen amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin dhammaantoodba isku waara aamin ayaa leenahay ibrahim annagana dhammaan inagoo isku duuban annagoo horkacayna dhammaan saaxiibada v o a gaar ahaan laanta afka soomaaliga waxaan hambaliyo iyo bogaadin u diraynaa saaxiibkeen maxamed cabdi sandheere iyo xaaskiisa filson oo toddobaadkan wiil ugu dhashay gobolka virginia oo daris la ah magaalada tan washington inkastoo wiilkaasi magaciisa uusan welina soo gaarin haddana filson iyo saaxiibkeen maxamed cabdi maxaa u rajeynaysaa waxaan leeyahay wiilkaas idin kugu dhashay alexandria virginia haya xaafadii baa tagta hadda isku xaafad baan nahayo xaafadda banaanka miya
Eh, waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiis wax tara isla markaasna waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiis iyo dalkiisaba wax tara aamin ayaa leenahay waa tahay aamiin ayaan naguna u raacinayaa wiilkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada ee soo barbaara waraaqaha kale haddaan dib u jallecno dhowrka waraaqa gacanta idigu dambeeya mid ka mid a waxa ay ka timid
waa tahay barnaamijka xiisaha badan halka ha ku dhaafno